sida uu sheegay idaacadda v o a waraysi koobana uu siiyey duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed moge waxaa saaka ay ka bilaabayaan suuqa waaheen ee gubtay xaaridda ama nadiifinta rasmiga ah ee ay ku samaynayaan suuqan iyada oo guddoomiyaha golaha deegaanka ee magaalada hargeysa ahna duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed moge uu dhinaca kale tilmaamay in aanay dadweynaha somalilan gaar ahaana kuwa ku nool magaalada hargeysa berrito ka qayb qaadanahayn hawsha nadiifinta suuqan waaheen ee gubtay maadaama waxa halkan laga guraya laga nadiifinaya uu yahay hadhaaga dhismayaashii iyo badeecadihii kala duwanaa ee halkan ku gubtay kuwaasi oo haraa qashin oo waxyeelayn kara bulshadu haddii ay istidhaahdo gacanta wax kaga qabta aad iyo aad ba umahadsan tahay maalinta beriah ayaanu bilaabi doonaa insha allah inaanu qashin ka gurno waa run dadka waanu u sheegnay waxaananu u sheegnay oonu ogeysiinay shacabka inaanay beri oo loo soo diyaar garoobin waayo qashinka beri la qaadaya wuxuu u badan yahay iskaraab biro fara badan markaa si looga fogaado khatar ama in birahaasi dadka ay waxyeelaan waxaanu go-aansanay in beri shacabku aanay nagala qayb qaadan laakiin dee qofkii shiciba keenaya ama iska rogo ama cagaf cagaf kuwaas iyaga waa loo baahan yahay way iman karaan laakiin shacabkii dee ololaha gacanta usoo diyaargaroobayay ayaanu u sheegnay inaanay beri iman haddii ilaha yidhaahdo geesta kale duqa magaalada hargeyso cabdikariin axmed moge waxa uu mar kale ku celiyey farriin uu u diray bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaana uu tilmaamay in maalmaha adag aanay ku tahay soomaalidu inay gacan isa siiso oo kooda baahan la gacan qabto waxaanu rajo fiican ka muujiyey taageerada iyo deeqaha loo fidinayo dadkii ku caydhoobay ama ku waxyeeloobay suuqa waaheen fariinta aan dirayaa waxa weeye dee dadkani waxay ahaayeen qaar iscaawiyo xilliyada adag markay tan oo kale dhacdana aan waxba la kala hadhin dee waxaan rajaynayaa oon filayaa in dadkan ay ilaashan doonaan caadooyinkoodii ahayd ama caadadeedii soo jireenka ahayd ee ahayd in midba midka kale wax taro marka uu u baahdo waxaan isleeyahy doorkan dadkii ku ganacsanayay suuqa waaheen dee baahi bay qabaan masiibada ku dhacday waynu aragnaa waxaan rajaynayaa markaa in dadku u kacaan oo markaa ay caawiyaan taasina markaa waxay ka turjumi doontaa dadkaynu ahayn waxay ilaalin doontaa dhaqankeenii hor iyo caadadeenii waxaana filayaa dee in si deeqsinimo leh la isugu kici doono insha allahu tacaala cabdikariin axmed moge ayaan weydiiyey marka laga qiyaas qaato hawsha ay berri bilaabayaane nadiifinta suuqani muddada ay isleeyihiin way qaadan kartaa suuqa nadiifintiisa waa laga yaabaa inay muddo qaadato waxaa la rarayaa qashin ku dhow ilaa kun iyo shan boqol iyo shan lowd oo qashina oo aad garan karto dee biro dhagxaan ciid marka waa laga yaabaa inay muddo qaadato waxaan isa rajeynaynaa insha allahu tacaala qalab fara badan baanu isu keenaynaa sida ugu dhaqsaha badan aan usoo afmeerno oo marka aanu goobta wadhigno goob nadiifa oo qashin aanu olin insha allahu tacaala somalilan ayaa hore uu sheegtay in waxyeelada dhaqaale ee suuqan ka dhalatay ay dhan tahay khasaare gaaraya ilaa iyo laba bilyan oo dollarka maraykanka ah khadar maxamed cakule v o a hargeysa